galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab khamiis ah bisha januwarina waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in abaarta soomaaliya ku dhifatay ay saamaysay shan malyan oo qof laba malyuun oo ka mid ahna ay noloshooda halis ku jirto sidoo kale waxaad maqli doontaan hooyo ka hadlaysa saamaynta uu tahriibku ku reebo hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan salaada aan tukanayo marmarbaa waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo ilaahay igu og yahay rabbi baa igu og waxaan tukanayo iyo wax kale inaana maalmaha qaarkood aanan waxaan rukuuca inaan waxaan ihahdaa ma ataxiyasatay salaadii dhexe mise maadan atixasan baa niyaddayda soo gasha waxaan habeenkiina intay ummadda huruddo saan u soo jeedo baan ku leeya waa wadaadku ku adiba oo ilaahay igu og yahay
shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacadaha kenya oo shaqo joojin ku dhaqaaqay ayaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey isaga oo sheegay in uu aaminsan yahay dadka iyo dalka maraykanka wuxuuna sheegay in dadka intooda wanaagsani ay ka badan yihiin inta xun wariyaasha aqalka cad ayaa madaxweyne obama su-aalo ka weydiiyey tallaabooyinka dooda badan dhaliyey ee ku aadanaa in uu soo gaabiyey xukunka maxaabiis ay ka mid tahay chelsea manning oo hore uga tirsanayd waaxda sirdoonka ee ciidamada obama ayaa arrintaas si sahlan uga jawaabay hase ahaatee waxaa wakhti ku qaadatay inuu sharaxaad ka bixiyo su-aashii ugu dambeysay oo ku saabsanayd sidii uu ugala hadlay hablihiisa yaryar ee saasha iyo maaliya natiijada doorashada maraykanka
madaxweynaha la doortay ee dalka gambiya adama barow ayaa maanta sheegay in caleemisaarkiisa lagu qaban doono safaaradda gambiya ee dalka dariska la ah ee senegal kadib markii hogaamiyaha muddada dheer hayay talada yaxya jaameh uu diiday inuu xukunka ka dego waxa uu hadalkani kaga dhawaaqay barta twitter-ka halkaas oo wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii jaameh siduu hadalka u yidhi ay si rasmi ah u dhammaatay waagii cusbaah ee gambiya waa uu yimid ugu dambayn ayuu yidhi barow caleemasaarka ah ayaa markii hore lagu waday maanta inay ka dhacdo caasimadda dalka gambiya ee banjul barow ayaa ku guulaystay doorashadii madaxweynaha ay dhacday kowdii bishan kowdii disembar ee sanadkii hore jaame oo hadda ka hor wacad ku maray inuu gambiya xukunka inuu dalkaasi xukumi doono siduu hadalka u yiri balaayiin sano ayaa markii hore ogolaaday natiijada hase yeeshee waa uu bedelay maskaxdiisa isaga oo tuhmaya khaladaada dhinaca codadka ah dalalka dariska la ah gambiya ee galbeedka afrika ayaa isku dayaya inay gacan ka geystaan in xaaladan la xaliyo koox xag jir ah oo xidhiir la leh ururka alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero milatari oo ku taalla waqooyiga dalka maali halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo shan iyo toban qof oo kale baabuur walxaha qarxaal lagu soo xidhay ayaa gudaha u galay xerada oo ku taalla magaalada gaawo xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsan ay u fadhiyeen kulankoodii subaxlaha ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo mid waxashnimo wuxuuna sheegay in maali ay saddex maalmood oo barordiq ah u samayn doonto askartii ku dhimatay weerarka isagoo wacad ku maray in lasoo qaban doono kuwii ka dambeeyey lana ciqaabi doono kooxaha u dhaqdhaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xoogaga xagjirka ah ay sanadkii hore dileen sagaal iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga maali welina ay khatar ku yihiin waqooyiga iyo bartamaha dalka maali
dalka colombiya ayaa qaban doona wadahadal nabadeed oo ay la yeelato bisha soo socda kooxaha fallaagada ah taasoo ogolaatay inay sii dayso siyaasigay maxbuus ahaanta u haysato wadahadalka muddada hakadka ku jira ee u dhexeeya fallaagada e l n ee xogaga xoreynta qaranka iyo dowladda ayaa loo qabtay in bisha februari sideedeeda uu ka qabsoomo agagaarka cueto ee ecuador e l n ayaa gacanta ku hayay siyaasi reer colombiya ah muddo ku dhow toban bilood falaagada ayaa qorsheynaysa inay siyaasigaasi u gacangeliyaan hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas mar kale meel kastood naga maqlaysaan safiirka dowladda jarmalka u fadhida soomaaliya oo shalay gaartay magaalada kismaayo iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka taagan deegaanada jubbaland waxaana safiirka jarmalka ay sheegtay in dowladeeda ay maamulka jubbaland ka taageeri doonto wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka al-shabaab wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray nairobi arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo safiirka dowladda jarmalka u fadhida soomaaliya juuta fresh waxaa ka mid ah qaxootiga dib ugu soo laabanaya deegaanada jubbooyinka dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo xarooda kooxda al-shabaab abaaraha saameeyey dadka iyo dunyada ku nool deegaanada jubbooyinka kuwaasoo uu madaxweynaha jubbaland uu sheegay in dowladda jarmarka ay gacan ka siin doonto sidii wax looga qaban lahaa waxaanu ka wada hadalnay arrimo badan oo horumarinta amniga iyo arrimaha qaxootiga dhaqan celinta canaasirta ka soo xaroota al-shabaab guud ahaanna wixii aan ka wada hadalnay aad baan isugu afgaranay shayga ugu muhiimsanna waxay ahayd inay naga caawinayaan arrimaha amniga iyo obreshinka la qaadayo waxaana u sheegnay in maanta international community waxa looga baahan yahay tahay arrimaha abaaraha oo maanta aan isleeyahay waa xilligii dayrtii roobkii ah iyo gugii labaduba ay baaqdeen abaar iyo duruuf adagna ay jirto in bala isku dayaan inay dadka ka caawiyaan wixii laga geysan karayo waana isla afgaranay deegaanada jubbooyinka ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee ay ka jiraan macluusha iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ay sababeen abaaraha iyo sidoo kale dagaalada u dhexeeya dhinacyada amisom iyo kooxda al-shabaab waxaana safiirka dowladda jarmalka u fadhida soomaaliya juuta fresh ay sheegtay in dowladdeeda ay maamulka jubbaland ka taageeri doonto wax ka qabashada arrimahaasi
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaaday halkan jubbaland markii iigu horreysay waxaan kala hadlay madaxweynaha arrimaha amniga xaaladaha abaarta jirta iyo sidoo kale xaaladaha dadka qaxootiga ee soo noqonaya waxaan u xaqiijiyey inaysan dowladda jarmal diyaar u ahayn oo keliya inay caawiso dowladda dhexe federaalka ee soomaaliya ee muqdisho balse sidoo kale maamul goboleedyada dhismaya ee soomaaliya sidoo kale gobollada u muuqda inay muhiim u tahay inay horumar sameeyaan waxaan halkan ka dhisaynaa kismaayo xarun dumar taasoo noqonaysa horumar fiican waxaan sidoo kale caawin doonnaa qoysaska ka soo noqonaya xeryaha qaxootiga kuwaasoo aan caawin doonno magaalooyinka waaweyn ee jubbooyinka ayaa waxaa siyaabo kala duwan u soo gaaraya qoysas dib uga soo laabanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee dalka kenya iyo sidoo kale qoysas kale oo iyaguna ka soo barakacaya abaaraha iyo dagaalada ka socda dhulka miyiga ah ee deegaanada jubbooyinka ee lagu dagaalamayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaada toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan jaamacadaha kenya ayaa maanta ku dhaqaaqay shaqo joojin baahsan si ay dowladda ugu cadaadiyaan in ay fuliso heshiis ay hore ula gaadheen dowladda sannadkii laba kun iyo shan iyo toban oo shaqaalaha jaamacadaha u kordhinaya mushaharka iyo gunooyinka maanta ayaa meelo badan oo ka mid ah magaalada nairobi waxaa mudaharaadyo ka oogay shaqaalaha jaamacadaha oo joojiyey weliba shaqadii waryaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
maxkamadda qaabilsan shaqaalaha iyo shaqaalaynta ayaa ku adkaysanaysa in mudaharaadyada ay samaynayaan shaqaalaha jaamacaduhu ay yihiin kuwaan sharciga waafaqsanayn maadaama maanta ay dhammaan jaamacaduhu shaqadii ka fadhiisteen jaamacadaha shaqada ka fadhiistay waxaa ka mid ah jaamacadda joma kiyata science and technology moy masinde muliro iyo juka university waxaana ka muuqanaya meelo badan oo egerton masai mara kisii iyo machakos jaamacadaha ku yaala iyagoo iska haawanayo ardaydii ay wadooyinka iska taataagan yihiin waxaana isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay nairobi ka mid tahay iyagoo ku dhawaaqaya in dowladdu ay ka baaqsatay inay heshiisyadii sanadkii ay meel mariso kuwaasi oo ku saabsanaa nidaamka mushaaraadka iyo gunooyinka iyadoo dulqaadkeena ka sii dhammaanayo jaamacadaha mas-uuliyiintooda waxaana ay sheegeen toddobaadkeenu ka soo gudubnay inay dowladda u qabteen toddoba maalmood inay kaga soo jawaabto waxyaabaha ay dalbanayeen iyadoo maantu sagaal iyo tobanka bisha janawarina ay tahay maalintii ay ku dhawaaqeen inay qalabka tuuminayaan garsooraha maxkamadda helen wasilwa ayaa iyadu sheegtay in dacwadihii ay soo gudbiyeen golaha guud ee hoggaanka jaamacadaha waddanka ee kusuu uusan ahayn mid markaasi si rasmiya u waafaqsan shuruudihii dowladda iyo u dhexeeyey jaamacadaha garsoore wasilwa waxaa intaasi ay raacinaysaa in wadatashi dheeraadee la geliyo dibna loogu laabto in ay shaqooyinku caadi ku soo noqdaan ardayda ayaa waxaa ka muuqanaya deegaanka eldoret university deegaanka joro ilaa iyo laba boqoloo halkaasi wax ka dhigayay inay ka baaqsadeen galaasyadii inay tagaan oo ardaydii ay ka walaacsan yihiin waasu waaxdeeda egerton ayaa guddoonka ay leedahay fred wangayi ayaa waxa uu sheegayaa inay dib ugu noqonaynin jaamacadaha iyo wax dhigista ilaa ay dowladdu ka soo jawaabtay heshiiskii lagu gaaray in miisaaniyadda bisha abril ee sannadka lagu soo daro waxyaabihii heshiiskii jaamacadaha ku yaalla machakos ayaa iyana la sheegayaa in mudaharaadyadaasi saaka ay bilaabeen iyagoo maraya waddooyinka mukueni iyo machakos isku xirta halkaasi oo ay siteen boorar iyo waxyaabo kale oo ay ku dhawaaqayeen oo ay ku muujinayeen dareenka ay ku midoobayaan jaamacadaha waddanka kenya oo dhan horeyna waxaa toddobaadyadan u soconayey ardayda iyaguna markaasi wax ka barta jaamacadaha dhinaca caafimaadka iyo daawooyinka brofesoradooda oo muddo bilaba la sheegayo inaanay shaqada dib ugu noqonin oo wadooyinka iyaguna isugu soo baxay waxaana la qiyaasaya ilaa labaatan qof oo ku dhintay cisbitaalada intii xarigjiidka u dhexeeya dowladda iyo maadooyinka caafimaadka jaamacadaha laga barto ay markaasi iyagu ku jireen mudaharaadka waxaanay saaka mareen waddada mbagathi wey iyagoo soo maray waddada kale haloosiga ee isbitaalka shaqada looga fadhiistay ee ugu weyn ee joma kenyatta ilaa iyo gong road abahiil iyo qaybo kale oo waddada haloosiga ee kenyatta avenue wax rabshada halkaasi kama dhicin inkastoo weli ay socoto in aysan ku qancin hadalkii madaxweyne uhuru kenyatta toddobaadkeenu ka soo gudubnay boqolkiiba afartan uu oggolaaday in mushaaraadka dhakhaatiirta loo kordhiyo taasi oo ka dhigaysa afartan bilyan oo shilinka kenya oo cabashooyinkooda wax looga qabanayo yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa haatan lagu haystaa saxraha u dhexeeya suudaan iyo libiya cali ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa ka mid ah dadka gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee ka ganacsada tahriibta haddaba saameyn noocee ah ayay falalka tahriibka ku reebaan qalbiyada hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan wariyaha v o e boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraystay saynab maxamed cali oo wiilkeeda cali ibraahim uu gacanta ugu jiro kooxaha magafayaasha saynab ayaa ah hooyo danyar ah oo ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada boosaaso hooye waxaa leeyahay sayna maxamed cali wiil yar oo dhallinyaro baa iga tahriba waxaan hooye islaamka iyo caalamkaba ka codsanaya wixii ummadda nebi maxamed ee ashahaata dal iyo dibadba jooga in si naxariisa lay soo caawiyo wiilkaygoo ku dhibaataysan meesha la yidhaahda tiribiri oo ay yidhaahdeen waanu dhaawacnay oo lug uu tabcaan ka yahay oo lugtii barartay oo ay igu yidhaahdeen iyagu markii hore gidaar buu ka dhacay wax gidaar ka dhacana uunan ahayn ou tiibsiba tabcaan laya habeen iyo maalinna nolosha eyga ay ku nool yihiin oo igu yidhaahdeen wiilkaagaa dheeman aniguna aan qof muxuu aha agoon laya ahay aanan shaqaysan oo aan dal laygu maqlay oo dibad laygu maqlay aan qaxooti ahay oo ay igu yidhaahdeen wiilkaaga isagaa dheemana isagaa liibiyaanku isagaaba keliyihiisa iiba u yihiin aniguna aanan awoodda ahayn meeqa sanaba ayuu jiray wiilku dalashadiisa waa labaatan jir haddeer ma arday buu ahaa markiis hore haa iskool dhexuu ka tegey wuxuuna anigu yaban baan u tahriibayaa buu yidhi hooyo dayacanaad ku nooshay bal sacuudigaan aadaya yaban goortu marayayna qolbay ku xeraysteen say meeshii ugu hayeen safaaradda soomaalida la yidhi baa u dacwoonaysa dadka looma dacwoonayo iyo habarkii dambe mukhalisiin baa gurtay liibiya afka loo saaray muddo haddaan wiilkii lala a wax maantii dambe liibiya lagu haystaa baa la yidhi muxuuha lacagta soo shuba war anigu lacag ma haysto qof miskiina baanahay buush baan ku jiraa awood ma lihi xoolana ma haysto hanti aanu gatana ma lihi maxaan yeelaa waxaa layihi adaa isag wiilkaagu waa dheeman isagaa dheemana miiskuu noo saaran yahay kabacdi waxaa ii xigtay wiilkii waa la dhaawacay bishan gudaheeda waa tabcaan marmar dhifa dhifa iyagu ileeyihiin lacagtii ma haysaa aneed hooyo lacag ma haysto waxa ma haysid miyo ahaa nabaday nabaday bay iiga baxaan mar hadduu ku yidhi yeman baa aadayaa see u ogolaatay marka adiga inuu magaalada ka tago anigu hooye uma ogolaan qof jiibta oo dhulyaala baan ahaa lamaanan ogayna isaga markii dambe uu yabanta tegayba iyagu telefoon intay u dhiibay yidhahdeen nin walowba dadkaagii u sheeg inaad halkaa ku xeraysan tahay dabeedna saasaan kaga war hela adigu maxaa ka shaqaysaa anigu markii hore beeyaan hufi jiray muddo hadda sannadan laakiinse wax allaale waxaan qabtaa ma jirto yoomiyaha waxaan ka soo ridan jiray saxankaasaan qaadan jiray beeyadaasaan soo hufi jiray hadda muddo hadda sanada waanwaxaan iska ahay dhulyaal baan iska ahay qof xanuun dhow baan noqday marka waxba ilaahay subxaana watacaala qutul daruurigiisa un baanu ku noolla inta badan waxaa jira dhallinyaro badan oo tahriibtay hooyooyin badan oo sidaasoo kale ah ee u cabanaya baa jira soomaanka kuma hayn dhallinyaro badan oo tahriibay iyo hooyooyin badan oo ooyaya ilmahoodii ka tahriibay maxaa keena marka in uu hadda tahriibo wiilka baahidan isdhibaadee ku kaliftay kolay wuu ismiidaamiyey dee caqli la-aanina waa qaaday waayo qof aan waxba isku hadlaynayn aan hanti lahayn anigu waxaan u arkaa inuu shaydaan ka siid caleeyey markii dambena uu cadow faraha u galay
meeqa awlaadaba jidha oo isaga la dhashay lix baa jooga isaga ku toddoba oo ila nool hadda lix baa ila nool cali ibraahim imisay u haystaan kooxaha dadka qafaasha lacag intee la eg bay kuu sheegeen in loo haysto oo madax furashaa waxay igu yidhahdeen toddoba kun iyo shan boqol soo bixi boqol doolarna ma awooda baan idhi toddobadiyo barhka sheegtay boqol doolarna xitaa ma awoodo anigaaba qutulyoomkayga ilaahay xaaladayda ka warqabaa waxa aan ku noolhayna allaha subxaana watacaala unbaa iyoog baan ugu jawaabay dareenkaaga ka waran habeenkii iyo wakhti kasta salaada aan tukanayo marmarbaa waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo ilaahay igu ogyahay rabbi baa igu og waxaan tukanayo iyo wax kale inaan maalmaha qaarkood aanan waxaan rukuuca inaan waxaan ihahdaa ma ataxiyasatay salaadii dhexe mise maadan atixyasan baa niyadayda soo gasha waxaan habeenkiina intay ummadda hurudo saan u soo jeedo baan ku leeyahay weeraad wadaadku ku adiba oo ilaahay igu ogyahay
taasi waxay ahayd hooyo saynab maxamed cali oo wiilkeeda ah oo lagu magacaabo cali ibraahim uu gacanta ugu jiro kooxaha magafayaasha ismaaciilow in badanna barnaamijkan dhalinyarada waad ku jirtay tahriibtana waad ka warhaysay war badanna waad ka haysaa markaad hooyo saynab oo kala maqasho iyo dhallinyaradan tahriibaysa maxaa kugu soo dhaca wallahi horta caashaydii waad ogtow waa qalbi xanuun oo hooyanimada oo dareemaysa aad iyo aad aad iyo aad welibana een, sawirka oo dhan dadka waxa ugu filanba hooyo een, saynab kelimadaha ugu dambeeyey ee ay lahayd xataa salaadayda ma garto waxaan tukaday waxaan tukaday macnaha duruufta iyo waayaha qofkii hooyadii ku sugan tahay halkaasay ka muujinaysa waxay kaloo sawir ka bixinaysaa sheekadani n hooyadii waatanoo waxba ma haysato xitaa waxay guri iibiso dahaba iibiso waxa iibiso ma hayso haddii xataa ay isfuran lahayd hadday isfuran lahayd waa gartay laakiin ilmaheediina meel dhexuu ku xidhan yahay oo saxaru ku dhex xidhan yahay qoladaasina waxay is leedahay hooyadani waxbay haysataa waxa soo dirto waa gartay il- marka waa laba kala barida kala warla laba ka- kala barida kala kala warla ilmihiina waa la garaacayaa dhaawac baa la gaadhsiinayaa waxyaabo badan baa si la uu gaadhsiinaya waalidkii u juqujuqeeyo wax Si- alla wixii la hayo een loo soo diro marka hooyo dhibaatada ku dhacaysa ilmaha ilmuhu ama uu dhiman ama uu noolaan ama uu badbaadi laakiin wax in badan laysma weydiiyo dhibaatada ku dhacaysa waalidkii oo laga soo tegay oo laga soo tegay marka marar badan ubadku dhallinyaranima qaadaa hadeer tusaale ahaan waxyaabahan xasuusto waxaa ka mid a aad koola yaabo iskuul dhan baa oo ku yaala een, magaalada hargeysa oo kale ayaa xiliyo hore waxa laga waayey macnaa fasal dhan baa intiisii ugu badnayd tahriibtay dhalinyaro intay isu urursatay hal mar hal mar macalinkunbaa yaabay ardayaa lasoo xaadiri maxaa qaadaa la yidhi markaa dhalinyaradaasina weliba waxayaan dhalinyaro aad u wada yaryar oo noloshiina haysta oo noloshin de macnaha waa dhalinyaro yaryar oo iyagu de nolol uma baahnaba waalidiintoodii ama kacakufah kusoo heleen eh, waxay doonayaan noloshii way haystaan waalidkood baa dhibaatada iyo mas-uuliyadda ku dhacaysay waa dhowr iyo toban jirray wada ahaayeen dhammaantood waa garta marka waxaad dareemaysaa marar badan dhalinyarada laftigoodu iyagoon ogeyn waalidkooda iyo dhibaataday mudanayaan inay jidkan dheer cagta saaraan laakiin hadda waxyaabahay ka dhawaajisay hooye saynab waxaa ka mid ah in wiilkeeda een, uu markuu dhoofay kadib uu yaman kala soo hadluu yiri een, duruuftaad ku jirtaan u adkaysan waaye calaashaa waa nin markaa waxaad moodaa u kacay reerkii oo isleh ama duruuf- dhimo ama noolo duruufta hooyadaa haysataa wax ka bedel een, waxay kugu qaadataba aad iyo aad laakiin talo waxay u- waxay u- macnaa meel kalunbaa halka u socday isagoo sacuudigu socdo meel kalu waa taa loo jiheyey aad iyo aad waxaan maqli jiray cadaab geeri baa ii nuglaysay ilaahay ha soo kala furto ayaan leenahay aamiin weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a mar kale galab wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waana sagaal iyo tobanka bisha january sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya caashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar laanta afka soomaaliga ee v o edana waxay dhegeystayaasheeda ogeysiinaysaa in barnaamijyadeeda berri oo jimco ah ay u badnaan doonaan warar ku saabsan xafladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee maraykanka donald j trump oo noqon doona madaxweynihii shan iyo afartanaad ee maraykanka xilkaasi u qabta
waxaa dhegaystayaasha aan maqashiin doonaa caashay qaar ka mid ah khudbadda madaxweynaha cusub iyo weliba falanqayn la xidhiidha munaasabadda weyn
sidoo kale waxaa dadka aan fursadda u heli kara in ay eh, internetka daawadaan ay laanta afka soomaaliga ee v o a ugu bishaareynaysaa in facebooka v o a ay ka daawan doonaan qeybaha muhiimka ah ee xafladan taariikhiga ah waxaana aad facebooka laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka heli kartaa ama aad ka geli kartaa facebook com xariijin v o a somali oo la socdo lambarka hal marka waa v o a waa facebook com slash v o a somali oo la socdo lambar hal sidoo kale waxaan dhegaystayaasha qiimaha leh ogeysiinaynaa in idaacaddayada fiidnimo ee siddeedda ilaa sagaalka oo caadiyan ah ku celis lagu celiyo tii baxday toddobada ilaa siddeedda ay berri noqon doonto mid toos ah una badnaan doonta warar cusub oo iyaduna si toos ah wada usoo geli doonta dhammaan arrimahaas oo dhan ha moggaanina berrito haddii rabbi idmo ismaaciil uqudhaadan waxaad ku jirtaa dadka fursadda u yeeshay in ay banaankaas een, barxadda weyn ee fagaaraha ee daartan v o eda dhabarkeeda ku yaala ee magaalada washington isugu soo baxda marka isu soo baxyada la qabanayo een, madaxweynaha cusubna lagu dhaarin doono dadka ka ag dhowaan doona haba u dhowaan laakiin dadka kolleyba in u jiri doona kolba dee berito hawl badan badan ba caashay noo taalla adi qudhada xagganaad joogi doontaa marka berito kolba waxaa nala ku qoray inaan ka soo waranno goobta calimasaar ka dhici doono annaga iyo wariyaal tiro badan marka een, maalmahan badde qabanqaabaa sii socotay oo kulanno kala duwan baa la sii galaa oo een, hubin badan baa la sii galaa marka berito adigu goobtan xafladda ka dhacaysa marka dhegeystayaasha warar badan baynu berri uga soo gudbin doonaa tan ugu weyn ee durbe la dareemo waxaa ka mid a sida loo kala xirxiray magaalada washington oo dhammeyd oo tusaale oo kale daartan oo kale v o eda hadda halkii laga soo geli jiray berri waxay dadka ku qaadan doontaa in in cabaara loo soo socdo in lasoo galo daartan oo keliya qof shaqaale ah mooyaane qof kale kama soo dhowaan kara meesha marka inoo gudihii baynu dee ku naallaa tallaabooyin buu inoo jiraa baan filayaa een, laakiin qof la aaminaya caleemasaar.
ismaaciilo ma jiro qof walba ishaa lagu haynayaa weliba waxaad la socotaa laanta afka soomaaliga v o a kaalimihii heesaha dabacsan markana mid ka mid a aanu idiin cayaarno
dugaagta dawtoola ah adduurka deriskeena dugaagta dawtoola ah adduurka deriskeena idabare idoode idabare idoode idabare idoode daaraa ingasee idabare idoode ana daara ingase duga ndhowa dareerlayme madoole ha idey dibnaaga inshalaga dugaagta dowtoola aha adduurka deriskeena dugaagta dowtoola ahaa duurka deriskeena idabare idoode idabare idoode idabare idoode daaraa ingase idabare idoode ana daaraa ingase duga ndhowa dareerlayme madoole ha idey dibnaaga inshalagaan dabka ka dabaaladaa u diir dogaalkii dogaalkii dogaalkii dagaalkii jeela duulaan ha igaadin dabka ka dabaalada u diir dogaalkii jeela duulaan ha igaadin
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan afartii iyo barkii saacadda afrikada bari daqiiqada ayay sii dhaaftay ilbiriqsiyo ah washingtonna waa sideedii iyo barkii aroornimo waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo xubintii galabtoo kale oo khamiis aad maqli jirteen ee weydiin dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha la doortay ee dalka gambiya adama barow ayaa maanta sheegay in caleemasaarkiisa lagu qaban doono safaaradda gambiya ee dalka dariska la ah ee senegal kadib markii hogaamiyaha muddada dheer hayay talada yaxya jaameh uu diiday inuu xukunka ka dego waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta twitter-ka halkaas oo waxyar kadib saqdii dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii jaameh siduu hadalka u yiri ay si rasmi ah u dhammaatay waagii cusbaa ee gambiya waa uu yimid ugu dambayn ayuu yiri baro koox xag jir ah oo xidhiidh la leh ururka alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero milatari oo ku taalla waqooyiga dalka maali halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo shan iyo toban qof oo kale baabuur walxa qarxa laga soo booxiyey ayaa gudaha u galay xerada oo ku taalla magaalada gaawo xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsane ay u fadhiyeen kulankoodii sobxalaha ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo waxashnimo
colombiya ayaa qaban doonta wadahadal nabadeed oo ay la yeelato fallaagada bisha soo socota kadib markii ay fallaagadu ogolaatay in ay sii dayso siyaasiga ay maxbuus ahaanta u haysato wadahadalka muddada dheer hakadka ku jira ee u dhexeeya fallaagada lagu magacaabo xoogaga xoreynta qaranka iyo dowladda ah ayaa loo qabtay in bisha februari sideedeed ah uu ka qabsoomo hagagaarka quita ee eguador fallaagada ayaa gacanta waxa ay ku hayaan siyaasi reer colombiya ah muddo ku dhow toban bilood fallaagada waxay qorsheynaysaa in siyaasigaasi ay gacanta u geliyaan hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna xubintii dooda gaaban ku soo dhowaada waxaana ay nala socodsiinayaan nuux muuse birjeeb
kusoo dhowaada waa mar kale iyo xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada garowe waxaan ku eegaynaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka waxaa igala qaybgelaya maxamed cabdiwahaab axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka puntland ku dhaqan iyo daahir cabduqaadir muuse daahir ciiro oo ah siyaasi sidoo kalena ka soo mid noqday xubnihii baarlamaanka dowladdii ku-meel gaarka haddaan ku hormaro maxamed cabdiwahaab xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka
aniga waxay la tahay horta xildhibaanada cusub dee si marka loo fiiriyo waxay ka yimaadeen bulshada ummadda soomaaliyeed oo laga soo dhex xulay waxayna ku yimaadeen si aan la wada soconno qaab ka duwan qaabka hore oo ah doorasho dadban marka waxaan is leedahay qayb ahaan waa ka turjumi karaan rabitaanka bulshada soomaaliya iyo shacabka iyo matalaanba laakiin sidoo kale de waxaan is leeyahay weli heerka loo bahaana ma gaarsiisana in barnaamijyada waaweyn oo u yaal ee baarlamaanka eh, inay wax badan ka bedelaan sidii kuwii hore ahaa jireen oo kale
daahir isla su-aashaas haddaan ku weydiiye
horta een, wakiiladu maanta ayagaa nasiib u yeeshay inay ummadda soomaaliyeed magaceedii ku turjumaan golaha wakiilada Een, waajibaadkuna waa wax isagoo cad oo qayaxan oo ku qoran dastuurka gudashadana ayaga ayaa looga baahan yahay Een, aniga waan qabaa maadaama ay boqolkiiba afartan iyo weliba dheeri ay yihiin dad cusub Een, weliba u badan dhallinyaro u badan dad gudaha wax ku bartay Een, dadka dhibaatadu taabato u nugulle ay yihiin dhallinyara dhallinyarada waxaan aaminsanahay baarlamaankaani iyaga oo kaashanaya khuburo badan oo hadda meesha ku jirta ruuxooda in ay dhaami doonaan baarlamaankii horeeto ummaddana ay matali doonaan oo weliba ay arkaan meelaha dhaliiluhu ka jiraan sida hadda een, golaha fulinta iyo golaha wakiilada oo isku milan mar walba waxaa loo baahan yahay in la kala sooco oo baarlamaanku ay arkaan waajibaadka iyada ah marka in golihii wakiilada qofkuna uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dalka hagar- hagardaamiyey bay ka mid tahay si labadoodu ay isu daba joogaan oo dabada loo haysto golaha fulinta waxaa loo baahan yahay baarlamaanku in ay golaha fulinta ayan ku jirin marka dadkaani hadda yimid oo rag iyo dumarba isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwana isugu jira doorasho ku yimid een, qaarkood ka yimaadeen goboladii ruuxoodii lagu soo doortay damacan waan qabaa inay bedeli doonaan baarla- ummaddana matali doonaan maxamed een, arrimahan daahir uu ka dhawaajinayo ma kula tahay een, waxyaabo muuqda amaba een, imaan kara Eh, daahir waa mahadsan yahay mudane horta waa run een, waa dhib muuqata Eh, waxaa jira markasta isku milan ama isdhexgal een, baarlamaankii oo ah hay-addii bulshada shacabka matelaysay iyo sharci dejinta iyo hay-adihii fulinta waa dhib jirta oo ah waxyaalihii ugu weynaa oo ragaadiyey eh, geedi socodka dowladnimada soomaaliya anigu marka waan arkaa eh, baarlamaanka inay fursadda ka faa'iidaysaan Eh, khaladaadkii horey baarlamaanadii hore oo ka horreeyey ay ahaayeen ay cashar fiican ka qaataan Een, baarlamaanka doorkoodu uu ku koobnaado eh, sharci dejin dowladdii oo lala xisaabtamo oo waxqabadkeeda iyo waajibaadkeeda iyo shaqooyinkeeda inay fulisay lala socdo iyo waxa weeyaan een, baarlamaankii oo dadka ay matalayeen iyo degmooyinkoodii iyo deegaanadii ka soo jeedaan baahidoodii iyo ama dhibaatada ummadda soomaalida haysta u dooda oo difaaca uu ka duwanaan lahaa baarlamaanadii hore ee xeerarka iyo barnaamijyada u yaal iyo waxa weeyaan biiliska laga rabo inay diyaariyaan inay wax ka qabtaan guddiyadii loo baahnaa si ummaddanta dhibaatada oga baxdo oo ummadda u heshiiso ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta guddiga amniga qaranka oo ciidamada qaranka dhisi lahaa guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha dhammaystiri lahaa guddiga arrimaha dastuurka dhammaystiri lahaa guddiga ka shaqeyn lahaa lacagtii ummadda soomaaliyeed iyo dhaqaalihii sida loo maamuli lahaa Eh, gudiyadaasan inay ka shaqeeyaan oo gacan ka geystaan oo baarlamaanku ay noqdaan baarlamaan shaqadoodii laga idma loo idmado suurig ahayd ku kooban farahana kala baxa eh, hay-adaha fulinta aan ku milmin ka soocan markaas baa hay-adaha fulinta ee dowladda lala xisaabtami karaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradaba Een, siduu daahir tilmaamayo maadaama ay een, yihiin een, ama u badan yihiin ee, dhalinyaro een, sidoo kale dumarka ay ku badan yihiin oo la tilmaamo in ragga ay waxyaabo badan kaga duwan yihiin Een, maxaa diidi karaa is leedahay in ay shacabka ka turjumaan oo rabitaanka shacabka ay ku shaqeeyaan Eh, anigu waxaan sida horta mar walba shacabka waa ka turjumi karnaa baarlamaanka hadii jira runta marka laga hadlo laakiin aniga meeshaan is leedahay weli waxay u baahan tahay in aada looga fiirsada waxay tahay eh, waddanka kan eh, institutionadii dowladda dhan baa burburay hay-adihii dowliga ahaa oo shaqada dowliga qaba lahaa oo mashiinka shaqaynayo hay- barnaamijyada dowladda fulila ayaa burburay marka taas muddada tan yar oo hadda la joogo inay eh, la qabto oo la wada gaaro ayaan waxaan isleeyahay ma ahan mid ku filan ama mid ay wada qaban karaan duruufaha jira oo badan anagoo eegayna ama ha ahaato eh, duruufo siyaasadeed ama kuwo amni ama kuwo dhaqaale ha ahaato Eh, laakiin anigu waan aaminsanahay inay baarlamaanka kuwii hore xagga matalaadda iyo waxa weeyaan eh, maqaamkaba ay ka fiicnaa doonaan waan waan aaminsanahay taas
daahir eh, baarlamaankii hore ku meel gaarka ka mid ahayd Een, haddana waa aragtay baarlamaanka la soo xulay Eh, doorashadii ugu dambeysay oo eh, ay guddoonkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ay ku doorteenna waad arkeysa maxay kaga duwan yihiin is leedahay kuwii hore
dabcan sida walaalkay sheegayo qaabkii hore way ka duwan yihiinoo musuq maasuq kasta ha jire inkastoo doorashoo dhanba ama musuq maasuq adduunkao dhanba uu ka jiro haddana wax formality ah oo muuqday baa jiray oo ah doorasho marka way ka duwan yihiin wayna fiican yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay shaqo badan baa taala annagoo xabsi baan ku jirnay xamar baan ku xirnayn xabsi ku ahayn looma baahna in xamar lagu xirnaado xamar waxaa weeye siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya gobol ka mida waxaa loo baahan yahay siddeed iyo tobanka gobol bay matalayaan xildhibaanadu waxaa la rabaa gobol kasta qofka matalaya inuu gobolkii ruuxaddiisii xafiis laga furo waxaa la rabaa bulshada qaybaheeda kala duwan in afkaarta laga ururiyo waxaa la rabaa adoo bulshadii ka wata waxaad ka ururisay inaad baarlamaanka geysid baarlamaankaas gudiyadiisii hawl kasta guddiga markaa shaqada u igman oo iskale ama loo wakiishay loo dhiibo golaha baarlamaankuna halkaas ay ka doodaan dabadeedna sidaa ummaddii ay ugu soo gudubto golaha fulinta loo gudbiyo golaha fulintu ay shaqooyinka bulshadii ka yimid ay qabtaan baa loo baahan yahay
maxamed cabdihaab markaad eegto doorashadii hadda laga soo gudbay dadka waxyaabaha ka guuxayana ay tahay doorashada madaxweynaha ee soo wajahan xildhibaanada cidda ay dooran doonaan tusaalan adoo usoo qaadanayo doorashadii hore maxaa isleeda horta doorashadii shirgudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu doorasho fiican bay si fiican been u dhacday waxayna muujinaysaa saansaan u tahay ama hordhac u tahay in dadku isbedel rabaan ayna waxa weeyaan ay dadku si kasaa ku yimaadeen laakiin marka u dambeyso qofka xildhibaanka ahi inuu go-aanka kama dambeysa uu leeyahay cidda codkiisa siinaayo taasaa horta laga dheehan karay doorashada hadda u dambeysay waxaan ugu soo wajahan haddii ilaahay idmo dhowaan doorashadii madaxweynaha ayaa dhiman doorashada madaxweynuhu waa arrin adag waana arrin loo baahan yahay inay ka taxadiraan xildhibaanada soomaaliya ee matalahaya ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in laga fekero masiirkan ummadda ee burburay dhulka yaal qof ama waxa weeyaan la is oran kara maanta wuu samaata bixi karaa inkasta oo marka dhinac kale laga fiiriyo dee qof keligiis uusan waxba qaban karin laakiin madaxweynuhu kolley waa meeshii ugu saraysay waddanka qof fiican shaqada qaban kara shaqayaqaana sharaf leh nabadoona ummadda tan isu keeni kara waanwaan iyo nabad iyo tanaasul ka shaqayn kara qab iyo haan soomaaliyeed leh mar hadday intaasu jeer ay daahday mar haddii nidixumada ay timid mar hadday intaas oo jeer oo waxa weeyaan intaa dowlad soomaaliyeed lasoo dhisay kulligeed ay noqotay mid fadhiyada meel weyn aan gaari karin waktigan xaadirka fursad bay haystaan xildhibaanad ummadda ha hiliyaan dastuurka ha hiliyaan dadkana ha hiliyaan doorashadan maanta iyada ah maadaama qaabo badan wax lagu dooran karo oo qarsoodi iyo caddaanba wax lagu dooran karo maadaama golayaashii wakiilada oo soo jireenka ahaa iyo ummaddii ay mar walba kala taagan yihiin ummadduna waxyaabaha ay dhibsanayaanna ay tahay laaluushkaas iyo kumilanka xukuumadda iyo waxaasoo meeran ay tahay maanta anugu doorashadan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka maadaama uu dastuurku u ogol yahay in qarsoodiya gacantaagba lagu doorto maanta tan waxaan codsanayaa in gacantaag lagu doorto si bulshadu ay u aaminto ay arkaan qof dadka qofka macaan u doortay iyo kaan u dooran waa mahadsantahay daahir intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysay magaalada garoowe waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka maanta igu martida ahayd daahir cabduqaadir muuse oo daahir ciiro ku magac dheer siyaasi ee baarlamaankii hore ee kumeel gaarkana ka mid ahaa iyo sidoo kale maxamed cabdiwahaab axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka ku dhaqan puntland waa mahadsantii
nuux muuse birjeeb ayaa barnaamijka dooda gaaban magaalada garowe kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandurey
isku soo dhowaada weydii dhakhtarkayga mar kale waxaa igu martiya dhaktar xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaan sii ambaqaadaynaa noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka waxaana su'aalo xanuunkaasi la xiriira dhakhtarka weydinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray bismillaah eh, magacayga waa xuseen cabdulaahi macali yuusuf ku nool ma- magaalada muqdisho degmada yaaqshiid doctor xuseen waxaan weydiin lahay cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo shanta sano ilaa lixda sano walaal waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoonba dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qababa ayaa waxa weye dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha da-da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mida oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan sida lukimiyada waxaa loo yaqaano oo aragtay dhiigga ku dhaca nuuc maaragta ka mid a een, kansarka dhiigga ku dhaca waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumorka nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxaa loo yaqaano bone cancer nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yidhaahdo bilmatal mana kuu sheegan karo dhibtii waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqanayo lugta inuu xoqxoqdo lugta maaragtay ama meel kuusan korkiisa lagu arko ama cunugii oo cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garanaya in aan la garanayn calaamadahaas haddii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a magacayga waa abshire sheekh yuusuf ku nool magaalada muqdisho xaafadda hodan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa ma la daaweyn karaa cudurka kansarka walaal abshir cudurkani horta wuxuu maraa marxalado waa marxaladahaas ilaa afar marxaladood ayay dhakhaatiirtu u kala saaraan waxaa loo yaqaano afka ingiriiska stage stage one two three and four marka waxaa weeye marxaladaha koowaad waa erli weeye waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro marxaladaha hore ee erliga ah cudurkan waa la daaweyn karaa dhammaanba cudurada kansarka marxaladda koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa nasiib daro dadka soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe u galay sida marxaladda saddexaad iyo afraad xilligaa markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo khaasatan marxaladda afraad markuu gaaro waxaa loo yaqaan m stage ama stage four meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo oo aada iyo aada usoo dhaco ayay qo- dadka soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan ay la or ordahayaan dibad ha la geeyele markaas dibad in la geeyaa wax macno ah oo ay samaynaysaa ma jirto waa waa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxaa la rabaa wakhti hore in layska baaro oo wakhti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo dadka soomaalidu aad bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsan yihiin cudurkan inaan la daaweyn karin bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la cabdiweli axmed jiisow doctoorka waxaan weydiinayaa een, cudurkan kansarka cudurada la kala qaado ma ku jira mase ma la kala qaadi karaa walaal aad baad u mahadsan tahay cabdiwali een, su-aashaas wax badan oo badan ayay nagu soo noqnoqotay mar kasta ayaan la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka eh, cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa guriga ma lo- ma lala seexan karaa hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhegaysanaya meel kastoo ay dunida joogaan cudurkan inaan la kala qaadin cudurkan lama kala qaado een, hawo laguma kala qaado weel laguma kala qaado si kale laguma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagula cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado inaan wax khatari haba yaraatee ku sugnayn intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar xuseen cabshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan qaybo kale oo xanuunkaasi ka mid ah barnaamijyadeena soo socda ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiinna la socodsiinayey dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in abaarta ba'an ee ka jirta soomaaliya ay halis ku hayso nolosha dad ku dhow saddex malyuun oo qof guud ahaanna ay saamaysay shan malyuun oo qof hadalkan ayaa laga sheegay shir jaraayid oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen guddida qaran ee abaaraha iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waryaheena muqdisho saynab abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay kulankan oo looga hadlayay xaaladda bini-aadanimo gaar ahaan midda abaaraha ka jira gobolada dalka soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha saraakiil ka socotay dalalka xubnaha ka ah jaamacadda carabta iyo weliba guddiga qaran ee abaaraha shir jaraa-id oo ay qabteen mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim oo guddiga abaaraha ka tirsan uu sheegay in abaarta hadda ka jirta soomaaliya ay la mid tahay tii dhacday labada kun iyo tobankii ilaa labada kun koob iyo tobankii waxa uu sheegay in khatar ay ugu jiraan abaarta dad lagu qiyaasay laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qofood iyadoo ay saameynayso sida uu yidhi guud ahaan shan milyan oo ruux waxa uu sheegay in webiyada ay qalaleen roobabkii la filayeyna aanay da-in dadkuna ay bilaabeen inay ka hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen biyo iyo cunno la-aan darteed abaarta hadda soomaaliya haysataa waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar shan iyo labaatan sano ama lixdan sano ka hor dalka soo martay waxay culeyskeeda uu la egyahay hadda intii aan ognahay tii dhacday laba kun iyo toban laba kun kow iyo toban oo ay ku dhinteen nus milyan qofood abaartan waxay saameynaysaa shan milyan oo qofood oo soomaali ka mid a gaar ahaan in ka badan laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo khatar ugu jiro waxay si gaara usii saameynaysaa dadka usii nugul oo reer mihiga ah oo haddana iyaguna sii kala daran iyo degaano sii kala daran oo lagu qayaasa hal milyan iyo boqol kun oo qofood dhimasho dadkii ayaa bilaabatay xoolihii awal ayay dhammaadeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa-id ayaa sheegay in xaaladda abaarta soomaaliya ay meel xun marayso abaarta dalka ka jirtana ay si isku mid ah u taabatay bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay in gobolada qaar ay dadku dhinteen halka xoolihiina inta badan ay la-deen gobollo badana caruurtu waa dhammaadeen gobollo badana dadka waayeelka ayaa dhammaaday maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagiina wuu sii dhammaanaya wuu sii dhimanaya gobollo badan xoolihii way dhaafeen kuwa hadday dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo hareen laga soo bilaabo gobollada waqooyiga soomaaliya ilaa koonfurta abaartu meel ay ka badbaadeen meel ka badbaaday ma jirto haba lagu sii kala darnaado waa lagu sii kala horey laakiin xilligii roobabka aan filaynay oo hadda inugta ilaahay marna ma xisaabsano meel kasta waa iyo xilli kasta ayaa khayrku inuu imaan karaa waana rajaynaynaa laakiin xilligaan u baranay guga oo kale oo bisha abril iyo may iyo juun xilliyadaa kugu da-ayay waxaa ka horeeyaa xilli bilo aad iyo aad u dhib badan duruufuhuna ay sii adkaan doonaan madaxweyne xasan sheekh oo si qoto dheer uga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha abaaraha iyo macluul sababta abaarta ayaa xusay in dowladda ay wax kasta oo suurtagal ah sameynayso sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu ku habsatay waxana uu sheegay in dowladda ay canshuur ku kordhisay goobaha ay dakhliga ka hesho sidaas daraaddeed abaarta maanta waxay aad iyo aada u taabatay qaab nololeedka dadkeenna qaab nololeedka dadkeenna waa reer miyi waa reer guuraa waa xoolo dhaqato waa beeraley ku nool roobka maxaa ku tacbata intiiba roob la-aanta aad iyo aad iyo abaartu aaday u taabatay sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddiiba kari kartahay muxuu ahay in ay saddexda waqtioo la cunayaa laba ka mida in ay bixiso ciddii laba waqti cuntana mid ka mida inay bixiso ayaan muxuu ahay ugu baaqayaa runtii dadka soomaaliya kastoo joogo dowladda soomaaliya intii karaankeeda ah ayay dhaqaaqi doontaa dadka soomaaliya waxaan u sheegaynaa dakhliga dowladda meelaha uu ka yimaado oo dhan cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaanku idhahdaay cashuuraha beriga meel walba dowladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaanku idhahdaay lacag ah oo beeri ah oo lacagtaas oo si toos loogu wareeji doono guddiga qaran ee loo aasaasay abaaraha oo ay dadka soomaaliya meel kastoo ay joogaanna sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in xaaladda abaarta ee sii kordhaysa ay keentay in boqolaal kun oo soomaali ah ay wajahaan cunno iyo biyayaraan xoogan waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay taageero deg deg ah si looga hortago xaaladda bini-aadinimo ee hadda ka jirta soomaaliya isaga oo baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada caalamka
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalaha inaan ugu baaqo waktigu waa wax weyn waktigu waa wax weyn qofka noloshiisa ilaah ayaa haya laakiin qof aad maanta biyo sii kartay yaanu biyo la-aan u dhimanin berri biyaha keeni maanta waayo wax bakeeriga ama muxuu ahay galaaska biyo ah loo baahan yahay qofka maanta galaaska biyo ah marka u dhinto kadib berri haddii aad galaaska biyo aad keento weli waa anfacaya laakiin waxa waaye waad waad waad la gaftay muxuu tahay dadka marka maantay taagan tahay berri ma aha qof walba meesha uu joogo dal iyo dibad dadka soomaaliyeed ha kaceen ha u istaageen maanta walaalka u baahan bakeeriga biyo ah in la gaarsiiyo haddii aad yidhaha ama walaalka u baahan rubaca maxaanku idhahdaay galleyda ah ama bariiska ah iyo waxa lamidka ah u baahan in la gaarsiiyo walaalayaal
si kastoo ay ahaato hadalka dowladda ayaa ku soo aaday xilli qaramada midoobay ee maalmo ka hor ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta soomaaliya ay dalka u horseedi karto xaalad macluul saynab abukar maxamed v o a muqdisho
aad ay umahadsan tahay saynab abuukar maxamed warbixintaasi magaalada muqdisho kasoo dirtay haatanna mar kale ayaan ku noqonaynaa kaalimaha heesaha dabacsanna idaacaddu idinku tala gashay guurkeennu haraago iyo codka fanaanka xasan aadan samatar
codkaas xasan aadan samatar wuxuu gebagabow yahay idaacadda iyaday galabnimo caashicuud iyano ismaaciil xuseen farjara ayaa si talantaale idinla soo socodsiinayay tan iyo intaynu toddobada caawa dib u kulmi doonno nabadi
Yeah.
أبيحياي